bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsana khayaarta qiimaha leh oo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin talaadaha taariikhdu ay ku astaysan tahay saddexda bisha maarso sannada labada kun shan iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan wararka naga soo gaaraya magaalada istanbul ee dalkaasi turkiga ayaa waxa ay sheegayaan in gebi ahaanba u burburay wadahadaladii halkaasi lagu waday inay kaga furmaan dowladda federaalka ee soomaaliya iyo maamulka somalilan iyadoona labada wafdi lagu wada in ay dib ugu soo laabtaan magaalooyinka hargeysa iyo muqdisho wadahadallada burburka ku yimid ayaa waxa ay yihiin ka gadaal caqabado xoogan oo soo food saaray furitaanka ama inuu furmo wadahadallada u dhexeeya labada dhinac ka gadaal markii ergooyinkii ka socday maamulka somalilan ay ka gadoodeen ergada qaar ee u matalaysa dowladda federaalk ee soomaaliya wadahadalladaasi iyadoo somalilan ay dalbatay in laga saaro afar xubnood oo ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya wafdiga halkaasi ay u tirtay oo ay ugu horeeyaan wasiirada arrimaha warfaafinta iyo sidoo kale gaadiidka waxayna dowladda federaalka arrintaasi u muuqatay mid ka dhaga adeegtay fulinta dalabka ka soo yeeray dhanka maamulka somalilan xirsi oo ah wasiirka arrimaha madaxtooyada ee maamulka somalilan ayaa waxa uu sheegay in wadahadallada ay burbureen sidoo kalena la filayo in dib ay ugu soo laabtaan magaalooyinka muqdisho iyo hargeysa wafdiyada labada dhinac ee ku sugan magaalada istanbul oo haatan ay sugayaan oo keliya diyaaradihii soo qaadi lahaa sida uu tilmaamay asigoo ku sugan magaalada hargeysa sidaad sheegtay shirkii muu furmin waxaana u furmi waayey in lagu heshiin waayo laisku afgaran waayey qaabkii iyo shirku hanaankii ku furmi lahaa oo haddii aanu somalilan nahay aanu horena u diidnay markana u diidnay inaanu dad reer somalilan iyagoo ku jira shirka ka qayb gallo marka iyaguna mowqifkoodii ku adkaysanana mowqifkayga aan ku adkaysana marka shirkii saas aanu maya rasmiyan waa lagu kala tegay inkastoo de magaalada aan laga amabixin oo qolo waliba diyaaradeedii sugayso iyo waktiga ay dhoofi lahayd laakiinse waktigiisa markaaya hadhin ee shalay iyo maanta shirku hayd inuu socdo labada midkoodna ma furmin rajana kama qabno inuu furmayo shirkii sidaasa lagu kala tegay oo maanta aan isku macasalaameynay waxaan rajaynaya beritoole qolo walba inay u boqooli doonto baraheedii iyo iyo iyo yani meesha maya ma raba lama kulmin oo dee aragtida dadku waa is arkayaa isu muuqanaya hodhalo isugu soo gelaya laakiinse aragtida kulan lama kulmin oo shir ma furmin wasiirka madaxtooyada ee maamulka somalilan ayaa hadalkani ka sheegay waraysi oo u siinaya idaacadda v o e da laanteeda afka soomaaliga iyadoona sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka somalilan oo ku sugan magaalada istanbul ee dalka turkiga uu ka dhawaajiyey in shirka furitaankiisa caqabad ay ku noqotay xubnaha dowladda federaalk ee soomaaliya oo iyagu shirka la yimid waxyaabo hore aan loogu heshiinin sida uu ka dhawaajiyey arrintaasooona si aad a u cakirtay in shirka halkaasi uu ka furmo wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa dhankiisa ku eedeeyey maamulka somalilan inuu ka furmi waayey shirkaasi asigoona tilmaamay in caqabado aan suurtagal ahayn ay la yimaadeen ama xujooyin cadcad ay la yimaadeen shirka taasoona ku adkaatay inay fuliyaan dowladda federaalk ee soomaaliya sida uu sheegay ama uu ku sheegay war qoraal oo soo dhigay barta bulshada ee facebookgeysa wadahadallada labada dhinac oo haatan hakad ku yimid ayaa lagu wadaa in dib ay ugu laabtaan magaalooyinka hargeysa iyo muqdisho si wada tashi ay ula sameeyaan madaxdooda ayadoona suurtagal ay tahay in mar kale dib laysugu soo laabto wadahadalladaasi wasiirka difaaca ee dowladda federaalk ee soomaaliya cashe cabduqaadir sheekh cali diini ayaa gaaray magaalada guraceel ee gobolkaasi galgaduud oo muddooyinkii lasoo dhaafay ay ka dhacayeen dagaallo u dhexeeya ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya iyo qaar ka mid ah ahlusunna wal-jamaaca isku dhinaca iyo sidoo kale garabka gadoodsan ee ahlusunna wal-jamaaca ee gacanta ku hayay muddooyinkii lasoo dhaafay degmada guraceel ee gobolkaasi galgaduuda cabduqaadir sheekh cali diini ayaa markii u gaaray magaalada guraceel waxa uu u booqday qayba ka mid a degmada guraceel asigoona ku soo wareegay waxa uu sidoo kale gaaray goobta ay haatan ku sugan yihiin ciidamada dowladda oo ah xeero horey loogu tababari jiray ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya ee ku taalla duleedka degmada guraceel ee gobolkaasi galgaduuda cabduqaadir sheekh cali diini ayaa dhinaca kale kulamo gooni gooni ah waxa uu la qaatay dhinacyadii halkaasi ku dagaalamay haddii ay halaayeen ahlusunna iyo saraakiisha ciidamada dowladda waxa uuna kala hadlay sida loo deji lahaa xiisadda ka taagan halkaasi cabduqaadir sheekh cali diini wasiirka difaaca soomaaliya ayaa ujeedka halkaasi uu gaaray waxaa lagu macneeyey mid uu ku hagaaji doono ama uu kusoo afjari doono dagaalada halkaasi kusoo laalaabtay ee ku magac shubanaya dowladda federaalk ee soomaaliya ciidamo ay leedahay iyo kuwa culimaadudiinka ahlusunna waxa uu intii halkaasi kulamada uu kula qaadanaynin mas-uuliyiinta labada dhinac oo sheegay in wax laga xumaada ay tahay inay dagaalamaan ciidamada dowladda federaalka ee soomaaliya iyo dhinacii garabka siinayay dagaaladii lagula jiray ururka al-shabaab ee ku jira weli qaybo ka mida gobolkaasi galgaduuda halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer inta la ogyahay hal ruux ayaa ku geeriyooday tiro kalena waxaa soo gaaray dhaawacyo fudfudud ka gadaal markii rabshad ay ka dhalatay kulan maalintii shaha u dhexeeyay kooxaha jenyo iyo sidoo kale kooxda banaadir f c oo ka tirsanaa horyaalka soomaaliya kaasoona ka dhacaya garoonka kubadda cagta ee conis stadium ee degmada cabdicasiis ciyaarta ayaa waxaa la tilmaamay inay ahayd mid aad u xamaasad badan waxayna labadani koox ahaayeen kuwa ugu taageeraha badan ee ka jira gudaha dalka gaar ahaan magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya labada dhinac ayaana la yimid ciyaaryahano aad u xirfad wanaagsan inkastoo kooxda banaadir sports club ay u ciyaarayeen ciyaaryahano ajnabi oo kasoo kala jeeda wadamada kenya iyo sidoo kale nigeria ciyaarta ayaa qaybtii hore waxaa gool la hormaray kooxda kubadda cagta ee banaadir iyadoona goolkaasi uu ahaa goolka koowaad ee labada dhinac ay iska dhaliyaan waxaana qaybihii dambe ee ciyaartaasi haftaymkii dambe ay dardar xoogan la soo baxday kooxda kubadda cagta ee l b b jeyo taasoo aanan u ciyaaraynin wax ajnabi ah waana kooxda afaraad keliya ee horyaalka soomaaliya haatan aan haysan ciyaaryahano ajnabi ah balse ku faantay ciyaaryahano aad u xirfad wanaagsan oo u dhashay gudaha dalka soomaaliya qaybtii dambe ee ciyaarta ayaa laba goolood deg deg ah oo isixigay waxaa keensatay kooxdaasi taasoona ugu dambeyn rabshad u rogtay garoonka waxaana ay bilaabeen taageerayaasha kooxda banaadir sports club in dhagaxyo ay ku tuuraan gudaha garoonka taasoona ugu dambeyn ka dhalatay in ciidamadii garoonka ilaalada ka ahaa ay rasaas furaan taasoona ku geeriyooday hal ruuxoo rayida cabdifataax shaawe oo hore u ahaa taliya ku-xigeenka hay-adda nabad sugidda ee gobolka banaadir ayaa taageerayaasha la hadlay inay isdejiyaan sidoo kalena gacanta lagu soo dhigi doono shaqsigii ka dambeeyey toogashada ruuxa rayidka ee ku sugnaa garoonkaasi waana ciyaartii ugu horreysay ee qalalaasa noocaana uu ka dhasho tan iyo markii dib loo furay horyaalka kubadda cagta soomaaliya magaalada cadaad ee xarunta maamulka ximeniyo xeeb oo lagu waday in dhowaan uu ka furmo shirka maamul samaynta gobolada dhexe ee dalka soomaaliyana waxaa wararka ka imaanaya ay sheegayaan in kulan halkaasi ay ku qaateen saraakiisha ciidamada maamulka ximeniyo xeeb iyo kuwa amisom ee halkaasi gaaray sidii laysaga kaasha lahaa xaqiijinta ammaanka magaaladaasi maadaama uu dhowaan ka furmi doono shirka maamul samaynta gobolada dhexe ee dalka soomaaliya madaxa amniga ee guddiga maamul samaynta gobolada dhexe ee dalka soomaaliya cawka cabdiraxmaan ayaa waxa uu sheegay in kulanka uu ahaa mid lagaga tashanayay sidii labada dhinac ay isaga fahmi lahaayeen xaqiijinta ammaanka magaalada maadaama lagu wada dhowaan inuu furmo shirkaasi muxuu ahaadeen aan soo dhaweyn doono ciidamada walaalaheena oo garab la siin doono amniga goobihii goobihii ay degi lahaayeen inaan soo wada marnay inaan goobo cayan aan u diyaarinay inaan wax walba dadweynuhu inay diyaar yihiin saraakiishu inay diyaar tahay soo dhaweynta walaalaheen amson aan ku soo dhaweynayno oo magaaladan caasimadda amina cadaado walaalaheen amson waxaan leenaha welcome walaalaheen soo dhawaada waxaa idin diyaara saraakiishii waxaa idin diyaara amniga qaybihiisii dhammaa waxaa idin diyaara maamulkii wasiirka arrimaha gudaha maamulka ximeniyo xeebe maxamed xaaji xuseen ayaa dhankiisa waxa uu tilmaamay inay u diyaargaroobeen martigelinta shirkan asigoona tilmaamay in ay ka qayb qaadan doonaan sidii loo hirgeli lahaa ammaankana looga wada shaqayn lahaa aan isugu keeni lahayn fikradihii iyo qaababkii iyo naqshadihii iyo istaraatiijiyadii aan maxaa la yidhaahdaa loo sugi lahaa amniga guud maxaa la yidhahdaa goobaha shirku ka dhacayo shirkan waxaa kasoo qayb galay kulankeenaan saraakiisha sarsare maxaa la yidhaahdaa amniga maamulgoboleedka ximeni xeeb waxaa kaloo kasoo qayb galay taliyayaasha ciidamada taliyayaasha ciidamada degmada gudulabeed sida degmada baxdoo kale oo runtii rabo in deegaanada naftirkooda ammaankoodana la sugo lagalana socdo dhaqdhaqaaq kasta oo maxaa la yidhaahdaa ka jira
maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliyana waxay xukunno kala duwani ku riday rag lala xiriirinayo inay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab kuwaasoo muddooyinkii lasoo dhaafay gacanta ay ku soo dhigeen iyo sidoo kale shakhsiyaad ka tirsan dowladda federaalka ciidamadeeda kuwaasoo dilal hore u geystay dadkan qaarkood ayaa isugu jira dad lagu xukumay dilal toogasho iyo sidoo kale dad lagu xukumay xabsiyo muddo dheer ah ayadoona maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya muddooyinkii lasoo dhaafayba ay ku howlaneed meelmarinta xukunada ay ku rido dadka dambiilayaasha ah ee lala xiriirinayo falalka dembiye ay geysteen haddii ay halaayeen dilal iyo ka qayb qaadashada dagaalada dowladda lagaga soo horjeeda gaar ahaan dhinaca dhallinyarada u dagaalanta ururka al-shabaab uu yahay dembiilo galay dembigii lagu soo oogay xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuum faarax daahir cali maxkamadda waxaa u caddaatay dal eedaysanayaasha kale ah saciid cabdinaasir diini iyo cabdifataax cabdiraxmaan maxamed ay wada yihiin dembiilayaal galay dembiyadii lagu soo oogay waxayna ku kala xukuntay kow cabdinaasir gacankudhiigle saciid cabdinaasir diini dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuum liibaan xuseen shiikhow labo cabdifataax cabdiraxmaan maxamed shan iyo toban sano oo xabsi ciidan ah ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u fulan racfaan waxaa u caddaatay in eedaysanayaasha kale ah deble jadiid maxamed cabdi maalin labo deble xooga daahir xasan maxamuud aysan ahayn dembiilayaal galay dembigii lagu soo oogay waxayna amraysaa in xabsiga si deg deg ah looga sii daayo haddii aan loo haysan dembi kale ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u fulan racfaan wabilahi towfiiq warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheera khayaarta aynu jecelnahay waa naga intaa waxaa warka idiin akhrinaya anigoo ah maxamed nuur amiin tani intaan mar kale dib ugu kulmayno warkan warka xiga sidaah iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh